Barashadan dhammaanteed waxa weheliya qanitaan weyn oo korriinka maskaxda ah. Marka uu dhasho ilmuhu, maskaxdiisu waa rubuc mugga maskaxda qaangaarka. Inta kale ee jidhka ilmaha dhashay xitaa uma dhowa rubuca xajmiga qofka qaangaarka ah. Haddii la miisaamo, celceliska ilmaha dhashay ee Waqooyiga Maraykanku wuxuu gaari lahaa qiyaastii afartan roodo. Maskaxda carruurtu waxay sii wadaa inay korto, weliba si dhakhso ah. Markuu ilmuhu gaadho sedex jir, maskaxdiisu waxay sare u dhaaftaa boqolkiiba sideetan xajmiga qaangaarka. Shanjirkiisa waxay gaadhaa qiyaastii boqolkiiba sagashan xajmiga qaangaarka. Haddii jidhkeenu ku kori lahaa xawaarahan, celceliska qofka Maraykanku wuxuu ku sareyn lahaa shan fiit dhererka shanjirkiisa. Maskaxda weyn ee carruurta ayaa ugu wacan inuu madaxoogu aad u weynaado marka loo eego jidhkooda, marba marka ka dambeysa jidhka intiisa kale si khun yar ah ayuu u koraa wuxuuna gaadhaa maskaxda iyo madaxa. Gudaha maskaxda iyo jidhka oo dhan waxaa ku yaala shabag unugyo ah oo loo yaqaan neurono. Waa yarada maskaxda. Neuronadu waa yarada maskaxdu waa waxa maskaxdu ka samaysan tahay marka ay wada shaqeeyaan. Waxay sameeyaan shabag calaamad bixin oo kakan. Waxaad ka soo qaadi kartaa maskaxdaada iyo dhammaan neuronadeeda sida kooxda isgaarsiinta jidhkaaga.